waxaa weeye walaala dagaaladu laba qabiil oo dhinacan koonfur galbeed magaalada ka xiga deegaankooda ku aadan yahay waa shaqaaqooyinka socdaan oo dilal ka socdaan maalmaha u dambeeyay jeexee dhigtay marka way waa lagu kala dhextilaankaa dawladda way isku dayeysaa inay kala joojiso laakiin weli laguma guuleysanin tirada oo wada go-aan ma hayo maalmaha oo dhan bay socotay oo guud laakiin ma yaro dhimashadii iyo ilaa labaatan milyan wada dhinacba way gaarayaan saan filay jiraan dhaawacyo waa jiraan oo qaarkood la qaaday oo waa jiraan dhaawacyo jiraan korba meel bu ka socdaa meel walba kama socdo wixii ma aha ciidamo waa qabiilo uun daaq iyo meelo biyo iyo meelo uun isku eesanay meelihii ciidan ay ku arkaan laka leexanayo ka wareegaya marka ma aha wax weyn oo meel walba xabad iyo dagaal uu ka socdo ma aha waa uun dagaal laba beelood oo sidii soomaalida lagu arki jiray weye waana insha allah waxaa